faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeenimo ee raadiyo cadaada qodobada caawa kuwada ugu daroon aad maqli doontiin waxaa ka mid a ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo si heer sara loogu soo dhoweeyey magaalada gurceel baaqna u diray shacabka magaaladaasi ciidamada alisunna oo si rasmiya loogu beriyey ciidanka xoogga dalka soomaaliya wafdi ka socda dowladda federaalk soomaaliya maanta gaara deegaanada sibibya caanoole oo dhowaan lagala wareega al-shabaab banaanbax looga soo horjeeda go-aanka ra-iisul wasaare xasan cali khayre uu ku sheegay in doorashada galmudug lagu qabanayo magaalada dhuusamareeb oo ka dhacay cadaado madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaali geele xaaf oo maanta kulan la qaata wakiilka igad u qaabilsan soomaaliya maamulka somalilan oo joojiya shir looga hadlaya arrimaha soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hiirshabeelle ugu baaqa dowladda soomaaliya inay soo farageliso xaaladda gobolka hiiraan xoogaga macawisle ee ka howlgala gobolka shabeellada dhexe oo sheegay inay soo badbaadiyeen carruur ay horey u afduubteen al-shabaab maamulka degmada buulo bardo agab ku wareejiya shaqaalaha garoonka diyaaradaha degmadaasi intaasi dhegaystayaal waa qaar ka mida warka habeenimo ee raadiyo cadaada goorre u diyaar garooba qodobada iyo kuwo kaleo intaasi ka fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo talaada mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeenimo talaada sii baxaysa arbacana soo gelaysa taariikhda ay ku astaysan tahay labada bisha toddobaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka warkaa oo dhan caaway waxaa la diyaara cumar axmed ibraahim cumar suxayf mahadsanid mahad nuure axmed bismillaahi raxmaan raxiim dhegaystayaal haatana kusoo dhowaada warkii oo dhan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa maantay waxaa u gaaray magaalada gurceel iyadoo halkaasi si harsaraaha loogu soo dhoweeyey mahad nuure axmed ayaa faahfaahinay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo wafdi ballaaran uu hogaaminaya ayaa maanta waxaa si heer saraha loogu soo dhoweeyey degmada gurceel ee ka tirsan gobolka galgaduud ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa waxaa magaalada gurceel kusoo dhoweeyey qeybaha kala duwan ee bulshada halkaasi ku dhaqan ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo goofagaaraha kula hadlaya dadka magaalada gurceel ayaa sheegay in laga shaqeeyo midnimada soomaaliya si loo gaaro wadajir ra-iisul wasaaraha ayaa shacabka magaalada gurceel ugu baaqay inay isku diyaariyaan siday u dhiso lahaayeen maamul ay ku midaysan yihiin beelaha dhistay maamulka galmudug gurceel maanta waxaa hortaageen ra-iisul wasaaraheedii waxaa fadhiya taagan sidoo kale taliyayaashii ciidamada qalabka sida waa taariikh cusub oo isqoraysa soo maaha waxaa rabaa inaad ilaahan waad dhegaysataan bilaabayaa keligii ayeeiyo gurceel ma nabadba la sixin guri ceelma nabadba salaan gacaltooyo naga guddooma reer gudacaalow maantay magaalada gudacaal soomaaliya way soo noqotay fariintaas ayay reer gudacaal galayaan maanta waxaan ka mahadcelinaynaa soo dhowaynta diiran haddaad tihiin walaalaheen reer gudacaal waxaan rabaa inaan idiin sheego halkan waxaan u nimid waxaan u nimid idinka inaan idiin shaqayno inaad na amartaan inaad noo sheegtaan qaabkii aan idinkala shaqayn lahayn galmudug dhammaystiran midnimo ku dhisan cadaalad ku dhisan horumar ku dhisan galmudug xooggan oo siman oo u adeegi karta dhammaan shacabweynaha reer galmudug inaan idinla dhisno ayaan idinkugu nimida diyaar ma u tihiin hormuudka ma qaadanaysaan ma nagu hogaaminaysaan dariiqa saxda dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalka waxay u yimaadeen inay reer galmudug la shaqeeyaan meel walba oo aan tegey laga bilaabo dhuusamareeb cadaado xeraale huurshe caabudwaaq iyo gudacaaloon hadda taagan nahay ciidamadii maamulka ahlusunna ayaa waxaa lagu biiriyey ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyadoo maantay magaalada dhuusamareebe ay soo gaareen taliyaasha ciidanka xoogga dalka soomaaliya cabdulaahi warsamo rable ayaa warkan ka soo diray dhuusamareebe ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa xerada qaybta kow iyo labaatanaad ee ciidamada xoogga dalka ku booqday ciidamo ka tirsan kuwa ahlu sunna wal-jamaaca oo lagu wareejiyey dowladda federaalka maantana loo bilaabay habraaca ay kaga mid noqonayaan ciidanka qalabka sida ee qaranka
soo dhawaaw mudana wasiir iyagoo diyaar u ah inay qaataan amaawiirta madaxdooda maanta maanta
ra-iisul wasaaraha oo booqashadiisan ay ku wehelinayeen madaxa fulinta galmudug iyo taliyaasha ciidanka qalabka sida oo maanta soo gaaray magaalada dhuusamareeb ayaa khudbadda u jeediyey ciidamadan waxa uu ku booriyey in ay maraan habraaca oo ay isdiiwaan geliyaan si ay u helaan xuquuqdooda iyo agabka ciidan ay u baahan yihiin waxaan aad ugu faraxsanahay inaad weli diyaar u tihiin inaad dalkiina difaacdaan xeradii baan dhex taagannahay taliyihiinnii baa idin hor taagan dowladdii baa idiin timid diyaar ma u tihiin inaad ku biirtaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed diyaar ma u tihiin in laydin qarameeyo diyaar ma u tihiin inaad itustaan galmudug oo dhan oo xoraysan la shaqeeya madaxda idiin timid isdiiwaan geliya xuquuqdiinna iyo qalabkiinna iyo mushaarkiinna mar alla markii la idiin dhammeeyo warqadihiinna taliya aad kula xisaabtamaysaan haddaad ka weysaanna aniga iisoo sheega ballanteennu waa gelmudug oo nabada dowlad soomaaliyeed oo mida qabiil iyo qabyaalad ka xor ah qoloqolo ka xor ah aan soo celinno sharaftii ay lahayd xerada kooiyo labaatanaad aan bilaawno inaan dib u dhisno taliyayaasha ciidanka qalabka sida ee qaranka oo guda galay dhaqangelinta amarka ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali khayre ee ahaa in la qarameeyo ciidamada ahlu sunna laamaha amniga ee dhuusamareebna laga howlgeliya ayaa qorshuu yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga guul gaaraan qarameynta ciidankan si loogu diyaargaroobo xoreynta deegaanada shabaabku ku sugan yihiin ee galmudug mana ahan markii ugu horreysay ee sidan oo kale ahlu sunna ay u wareejiso ciidamadeeda balse sannadii laba kun saddex iyo toban bishii agoosta ayaa munaasabad ka dhacday isla xeradan waxaa ahlu sunna ay ku shaacisay in ciidankeeda ay ku wareejisay dowladda soomaaliya walow qorshaha iyo heshiiskaasi uusan noqon mid dhaqangalay
mahadsaned cabdulaahi wafdi ka socda dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta gaaray deegaanada sabiib iyo caanole oo dhowaana ciidanka xoogga dalka ay kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab mahadnuure axmed ayaa faahfaahinay wafdi ka socda dowladda federaalk soomaaliya isugu jira xildhibaaniya saraakiil ciidan ayaa waxa ay gaareen deegaanka sabiib iyo caanoole oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose oo dhowaan ay la wareegeen ciidanka xoogga dalka halkaas ay ku sugan yihiin dad aad u tabaalaysan oo ciidanka ay gacanta ku hayaan waxayna gaarsiiyeen agabyo kala duwan oo isugu jira cunto biyo iyo sidoo kale solarada cadceedda ku shaqeeya oo ka qayb qaadanaya horumarka deegaanadaasi gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose mudane cali ibraahim najac oo qayb ka ah wafdigana gaaray deegaanka sabiib iyo caanoole ayaa ka warbixiyey socdaalka ay ku tageen deegaanadaasi iyo deeqda ay gaarsiiyeen dadkaasi halkan waxaan u joognaa maanta eh, inaad nagala qayb qaadataan aragjarkiina aad ka qayb qaadataan en, guryo kooxaha nabadiidka ah ay halkan ka dumiyeen en, oo dib u dhis lagu sameeyey ilaa iyo toddobaatan guri Eh, sidaasi la mid ah halkan waxaa laga hirgeliyey eh, nalalka cadceedda ku shaqeeya oo ilaa iyo konton baalla ah kuwaasoo runtii waxweyn ka taray eh, amniga ganacsiga nolosha iyo isku socodka dadka habeenii maalinba intaasi kadib xildhibaan cumar dalxo oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo qaybna ka ah wafdiga gaaray deegaanadaasi ayaa shacabka ugu baaqan inay ciidamada amniga kala shaqeeyaan sugidda amniga isagoona sheegay in heli doonaan adeegyada aasaasiga ah ee nolosha ku saabsan dowladda soomaaliyeed waxay raalli ka tahay waxaad raalli ka tihiin ra'iisul wasaaraha inuu taleefon kula soo hadlo dhallinyaradiinnii shalay inta waxay idin joogeen in akademi la idin geeyo ayagoo boolis ah idinku soo noqdaan dowladnimadaasoo kale weligiin ma aragteen isbaara idin wareerisi tuuga idin dhibi kufsi waa ka noogteen hadow waa ka noogteen gowracuuna ku dar dowladnimo maanta ay gacantiina ku jirtaaye dhuuqsad haddin leeyahay banaanbax looga soo horjeeday go'aankii ra-iisul wasaare xasan cali khayre uu ku sheegay in doorashada galmudug lagu qabanayo magaalada dhuusamareeb ayaa maantay waxa uu ka dhacay magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug shaafici shariif maxamuud ayaa faahfaahinay
jiritaanka galmudug miyaad diidantihiin
waa banaanbax ballaaran oo iskugu soo baxeen boqolaal ka mid ah shacbiga magaalada cadaado kuwaasi oo ka cabanaya hadal ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre habeen ka hor munaasabad uu kaga qayb gelayay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug ee xuska kowda luulyo oo uu ka sheegay in magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ay ka dhici doonto gogol dib u heshiisiineed iyo sidoo kale doorashada maamulka galmudug shacbiga reer cadaado waxay ka cabanayaan in taasi aysan u cuntamin islamarkaasina aysan ogoleen inay uga qayb galaan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug doorashada maamulka galmudug islamarkaasina maqaamka cadaado uu ra-iisul wasaare khayre meel kaga dhacay ugu horeyn goobta uu ka dhacaya banaanbaxa waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka magaalada cadaado nuur yarow xayle shaari bacade waxa uuna sheegay in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya uu ku fududaaday go'aanka uu iskugu yeeray reer galmudug inay iskugu yimaadaan magaalada dhuusamareeb marraxiib dhammaan reer cadaado waxay banaanbaxan isugu yimaadeen waa cabasho waxaan ka cabanaynaa waxa annagu aan doonayno waxaan ka cabanaynaa waxa aan diidannahay waa farriin aan dowladda federaalk soomaaliya aan u dirayno waa farriin aan rabno in cadaalad la helo waa farriin aan rabno in laga digtoonaado aan loo aadin ogaal loo aadin waxaan rabnaa marka inaan u sheegno dowladda federaalk soomaaliya waxa reer cadaado ay ka cabanayaan waa cadaalad darro waxay ka cabanayaan go'aankii madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mister farmaajo oo uu loogu dhawaaqay oo maqaamka cadaadaa ayadaas ayaan ka cabanaynaa mar haddii dowladdii waxa ay ku dhawaaqday ayadu ee mataqaanaa si cad u sheegi weyday waa ka cabanaynaa haddaan nahay reer cadaado ma doonayno ma doonayno cadaalad darro waxaan codsanaynaa haddii ay ka jawaabi weydo oo ay fursad ka bixi weydo oo ay ka bixi weydo mataqaanaa jiritaanka dalka iyo dadka inaysan galmudug kala dirin haddeer degmaa maqneed oo niman mataqaanaa gacan kudhigdaala haysteen ayadaana la rabay in maxkamad la soo saaro lala xisaabtamo waxaa la baabaashay deegaanadii galmudug waxaa la weeraray xeraale waxaa la weeraray balanballe waxaa la weeraray cadaado waxaa la weeraray godonlabe in mataqaanaa lagu abaalmariyo dooni maynin intaasi kadib waxaa hadalka qaatay qaar ka mid a bulshada banaanbaxaysay waxayna si isku mid a u sheegeen in ayna doonaynin marnaba in ay uga qayb galaan doorashada galmudug magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug maadaama sida ay xuseen ay tahay dhuusamareeb meel aysan shacbiga soomaaliyeed u sinayn ra-iisul wasaaruhu markuu nooyadu sheegay inuusan diidanayn maqaamka cadaado markuu dhuusamareeb tagayna wuxuu ku qadbeeyey in shirka dib u heshiisiinta iyo midka maamul dhisidaba ay ka dhacayaan dhuusamareeb waxaasina waa cadaalad darro waxaan rabnaa dowladdu inay galmudug wax u qaybiso inay dadka cadaalad u samayso inay dib u heshiisiin samayso saasaan u baahannahay banaanbaxay waa banaanbax nabadeed qofna caayi mayno qofna ku xadgudub mayno laakiin waxaan muujinaynaa cabashada iyo konseenka aan ka qabno dhismaha dowladnimada galmudug qaabka loo dhisayo mana aqbalayno dad mudug dad gaala shirka dhuusamareeb aanan ka qayb gelayn mid kaloo meel kale lagu qabta aanan ka qayb gelayn waxaan rabnaa cadaalad war cadaalad ma rabtaan cadaaladdaanna deeqdaa sabursi yeeli mayno war cadaalad darro ma ogoshihiin annaguna ma ogolin waa idin garab taagannaha siyaasiyiintiinni baa nahay odayaashiinnii baa nahay waxaanu ku garab taaganna waxaa rabti inaan idinku hogaaminaynaa madaxweynaha soomaaliya masiirkii aad aduguna siisay haddaad nalaga noqotay maxamed ka jawaab madaxweyne ka jawaab haddaad nagala noqotay haddii aadan haddaadan nagala noqon masiirkayagii baan ku taagannah waa inaan helnaa dembi iyo been iyo buluqbuluq annagu ma rabno in cay kayre waxaan leennahay waa nugu degdegay dadna nooma aqoonsan dacaskiisuu nugu jiiday waxaan leennahay ka tanasul waa diiday waxaan leeyahay annagu ma ihin dad lagu tunto garoonkii waa xaarnay guryihii waa diyaarinay gogoshii waa dhignay dagaal nagama dhicin nabad birinaas aslaasahan ka qabannay qof walba waana jecelyahay kow iyo tobankii beelad hal qoys maahan inta kale waana jecesha waxaan leennahay saldhigga ha lagu soo celsho hadalkay laheed cadaada ha la keeno masiirkaygii ha la soo celsho haddii la diido de annagu marka dawlad la dagaalami mayno laakiin runtan u sheegayna inaanan ka qaybgelin ka qaybgeli mayno dawladda federaalka kamana mid ihin cadaaladdarre ma rabno cadaaladdarre ma rabno wasaqnimo ma rabno midnimo sinaan cadaalad iyo isumaashaan rabnaa waxaan leeyahay ra-iisul wasaaruhu caabud waaqow intaa tawir madaxweynihiinnii baan farriin idinkaga wadnaa oo mareer caabud waaqbu madaxweyne u yamasa soomaalidoo dhan warkaasna in laga jawaabaan rabnaa jawaabtaasna in la bixiyaan rabnaa dowladda soomaaliyana waa de waxa weeye dowl- haddii cadaalad darre nagu samaydo qof cadaalad darre aad ku samaydo awalaada khayrka sugayn waxaan rabnaa waxaan waxaan ogolnahay madaxweynaha waxaan ogolnahay dowladda waxaan waxaan ogolnahay ra'iisul wasaarahan soo dhaweynay haddana ogolnahay inay noo yimaadaan waxaan rabnaa cadaalad in galmudug lagu dhiso haddii la waayo wixii calaamad su-aaloo ka yimaado dowladda mas-uuliyaddaasuu laabanaysaa waana mahadsantihiin xildhibaanada iyo madaxda deegaankan ka soo jeeda hadday federaal yihiin iyo hadday wasiirra yihiinna dadkooda inay ula soo laabtaanaan laga rabaa annagoo odayaashaa iyidayna gacmahoodii aanana waxaan rabnaa in loo soo laabto talana aad la wadaagtaan waana mahadsantihiin cadaaladdarre ma ogashiin cadaaladdarre ma ogashiin jiritaanka galmudug miyaad diidantihiin dowladda soomaaliya miyaad diidantihiin cadaaladaan rabna si kastaba banaanbaxan maanta ka dhacay magaalada cadaadi ee xarunta baarlamaanka maamulka galmudug oo boqolaal shacab ay iskugu soo baxeen ayaa waxa uu imaanayaa kadib markii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre habeen ka hor uu ku dhawaaqay in doorashada iyo gogol nabadeed ay ka dhacayso magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug walow ay xusud mudan tahay in ra-iisul wasaare xasan cali khayre mar kale xalay uu ku celiyey in doorashada galmudug iyo gogosha nabadeed intaba lagu qabanayo magaalada dhuusamareeb uuna iskugu yeeray in ay yimaadaan laamaha ammaanka iyo hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya maantana ay halkaasi mas-uuliyiin badan ku soo qulqulayaan mahadsaned shaafici madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa maantay kulan la qaatay wakiilka igada u qaabilsan soomaaliya gallad maxamed ibraahim ayaa faahfaahinay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geele xaaf iyo wakiilka urur goboleedka igad u qaabilsan arrimaha soomaaliya maxamed guuyo ayaa maanta ku kulmay magaalada muqdisho madaxweynaha iyo wakiilka igad u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa ka wada hadlay xaalada galmudug madaxweynaha ayaa uga warbixiyay wakiilka igad marxaladda ay hadda ku sugan tahay iyo waxyaabihii u qabsoomay muddadii uu joogay waxa uu sheegay in guulo la taaban karo ay ka gaaray oo ay ugu horeyso nabadda wakiilka ayaa bogaadiyey dadaalada uu sameeyey madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geellixaaf iyo horumarka uu gaarsiiyey galmudug iyo sidii uu u ballaariyey maamulkiisa oo ugu soo daray maamulkii ahlusunna waxa uu ballan qaaday inay kala shaqayn doonaan arrimaha dib u heshisiinta oo madaxweynuhu ku dhawaaqay si dhowna kala shaqayn doonaan sidii galmudug loo horumarin lahaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geellixaaf tani intii uu ku sugnaa magaalada muqdisho waxauu kulmo la qaadanayay madaxda ugu sarsareysaha dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa beesha caalamka maamulka somalilan ayaa joojisay shir looga hadlaya arrimaha soomaaliya oo maantay lagu qaban lahaa magaalada hargeysa ee caasimadda maamulkaasi maamulka somalilan ayaa joojiyey kulan lagu qaban lahaa magaalada hargeysa kaas oo ahaa mashruuca somaali stability found oo ah mashruuca xasilinta soomaaliya kaas oo hoos taga wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya war ka soo baxay wasaaradda qorshaynta maamulka somalilan ayaa lagu sheegay in gebi ahaanba ay shirkaasi joojiyaan sababo la xiriira in iyaga aysan waxba ka qusaynin arrimaha soomaaliya islamarkaana ay sheegeen in mar hore ay arrimaha soomaaliya islamarkaana mar hore ay ka ga-een soomaaliya inteeda kale warka ka soo baxay wasaaradda qorshaynta maamulka somalilan ayaana u qorna sida tan wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta maamulka somalilan waxa ay idinla socodsiinaysaa in ay joojisay kulankii lagu qaban lahaa magaalada hargeysa oo ku saabsanaa maalgashiga mashruuca somaali stability found ma ahan mid ka jira deegaanada somalilan kamana mid ahan heshiiska lagu helay dhaqaalaha ayaa lagu yidhi war ka soo baxay wasaaradda qorshaynta maamulka somalilan sidoo kale waxaa intaasi lagu daray in s s f aysan helin waxa ogolaansho ah oo ay ku qaban karto kulankaasi waxaana xoghaynta s s f lagu wargeliyey inay dib ugu celiyaan deegaanadii loogu talagalay inay ku qabtaan shirkan warkaana ka soo baxay maamulka somalilan ee lagu joojiyey shirkan looga hadlayay mashruuca xasilinta soomaaliya ee hoostaga wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaana ilaa hadda aysan ka hadlin dowladda federaalk soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka hirshabelle ayaa ugu baaqay dowladda federaalk soomaaliya inay soo farageliso xaaladda gobolka hiiraan bashiir cabdulla cusmaan ayaa warkan ka soo diray gobolka hiiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka hirshabelle ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee ka taagan magaalada beledweyne ayagoo ugu baaqay dowladda soomaaliya in ay soo farageliso waxayna tilmaameen in weli aan xal laga gaarin khilaafkii ka dhashay xilka qaadistii lagu sameeyey gudoomiyihii gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar bashiir qaasim daqare oo ka hadlay ayaa tilmaamay in intii ay joogeen magaalada beledweyne kulamo kala duwan ay la qaateen mas-uuliyiinta hirshabelle ee ku sugan magaalada beledweyne kulamada qaarkood ay noqdeen kuwo aysan wax kasoo bixin muddo labaatan maalmood ku dhow waxaan joognaa magaalada beledweyne waxyaabihii aan u soo baxnayna waxay ahayd xalka gaarista arrimihii maamul shaqaaqada ka jirtay waxaa nasiib darro ah in ilaa haatan aan laga gaarin wax natiijo ah waxaan leeyahay dowladda federaalka madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha xildhibaanada ka soo jeedo gobolka hiiraan sanatoorada si deg dega inay ku soo farageliyaan waxa ka jira beledweyne ma aha wax la aqbali karo maxaa yeele ummad masiirkeeda waaye gobolka hiiraan dad badan ayaa deged ummad badan ayaa ku nool waxay u baahan yihiin mustaqbal waxay u baahan yihiin horumar waxay u baahan yihiin wax walba wax la aqbali kara maaha muddo bel iyo bara inay maamulka gobolka hiiraan xal laga gaari waayo waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baaq u dirayaa ra-isul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya federaalka soomaaliya iyo madaxweyne farmaajo iyo xildhibaanada ka soo jeedo gobolka hiiraan ama guud ahaan hirshabeelle iyo sanatoorada inay si deg dega kusoo farageliyaan arrintan si xal loogu gaaro xildhibaan cabdiwaaxid axmed cumar oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabelle oo dhankiisa ka hadlay ayaa sheegay in xaaladda siyaasadeed ee ka taagan magaalada beledweyne weli aan xal laga gaarin waxay tahay oo wax loo xalilo yahay waxaa weeyaan madaxweynuhu waa waa qabiil ninka warqadda laga maxaa ku yidhaha gobornatooraha waa qabiil xildhibaanadii midna waa qabiil intaa marka waxaa laisku qancay yahay xaaladii qabiil kale lagu mashquulsanaya maana wax ku saabsan hirshabelle iyo wax ku saabsan mustaqbalka gobolka hiiraan ummadaas degnaa dhibaataysan lagama hadlihayo ilaa hadda wax dhibaato haddii marka ummad wada socoto hiiraan wada leh ee meesha timaado kow waxaa laga bilaabahay dhibka jira yaa laga bilaabala saacaddan waa dhammaale xildhibaanada iyo sanatarada ka soo jeeda hirshabelle hiiraan keliya xukuuma maxaan hirshabelle ka soo jeedo waxaan ka codsanaynaa iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha arrintaas ayadaa sida ugu wanaag badan loo yimaado xildhibaanadan ayaa sidoo kale ka hadlay dagaalbeeleedyo maalmihii ugu dambeeye ka dhacay deegaano hoostaga degmada batabaan ee gobolka hiiraan ummaddan maxaan ku yidhaahdaa dhibaatada ay haysato dhinac dagaala ugu furan wixii dhinta waxaan leeyahay allah u naxariisto inta dhaawacana allah caafiyo ummadda reer hiiraanna waxaan leeyahay qabaa'ilada degan qabiilka dagaalka ku jiro maahana inta kaleento waxaan leeyahay inay baxaan ee dadkaas walaalaha oo maaragtay waxna dhinteen waxna ay dhaawacmeen waxna hadda dhibka sii taagan yahay ay badbaadeen oo dhex tagaan ummadda dagaalamaysa labada qabiiloo dagaalamaysana waxaan leenahay walaalayaalow xabadda ha la joojiyo dagaalkaas in la joojiyo wadahadal lagu bedelo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolka hiiraan iyo guud ahaan hirshabelle waxaan leenahay arrintaas xil iska bashir cabdil cusmaan radio cadaado beledweyne xogaga macawisleyda ee ka howlgala gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen carruur ay horay u afduubteen dagaalamayaasha al-shabaab shaafici shariif maxamuud ayaa faahfaahinay kooxda la magac baxday macmuusleyda ee ka howlgasha deegaana ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ayaa waxa ay sheegeen in howlgalla ay ka sameeyeen deegaan hoos yimaada tuulada xaaji cali ee degamada cadale ay al-shabaab uga soo furteen koob iyo toban carruura oo al-shabaab ay hore u afduubteen maxamuud cali afrax oo ka mid ah mas-uuliyiinta kooxda macmuusleyda oo warbaahinta qaranka la hadlayay waxa uu sheegay in howlgalkan ay fuliyeen kadib markii ay ka war heleen xaaladda carruurtaasi waxaan ka war helnay in ay jiraan caruur maleeshiyaadka al-shabaab ay afduubteen caruurtaasi waxa ay isku dayayeen in ay ka soo baxsadaan al-shabaab balse markii ay ka war heleen baxsashada caruurta lugaha ayay iskaga xireen silsilado iyo kuwa adeegsanaya si aysan uga baxsan balse hadda waxaan la tacaalaynaa sidii silsiladaha caruurta looga furi lahaa waan ka soo badbaadinay ayuu yidhi maxamuud cali afrax oo ka mid a mas-uuliyiinta ugu sarraysa kooxda macamuusleyda oo la hadlayay warbaahinta qaranka kooxdan macamuusleyda ayaa ah mid is-abaabushay islamarkaasina isku diyaariyey in ay la dagaalaan al-shabaab waxaana bilowgeeda uu ka yimid kadib markii al-shabaab ay culays ku saareen dadka ku nool gobolka shabeellada dhexe inay ka qaadaan sakawaad iyo lacago aada u fara badan arrintaas oo adkaysan waayeen ayayna ciidamadan isku abaabuleen waana kuwa had iyo jeer dagaal la gala al-shabaab mahadsanid shaafici maamulka buulaaburde ayaa agaba ku wareejiyey shaqaalaha garoonka diyaaradaha degmadaasi sakariya cali raage ayaa warkan ka soo diray buulaaburde gudoomiyaha degmada buulaburde abdicasiis cabdulaahi duurow ayaa maanta u qeybiyey darays shaqaalaha ka howlgalaha garoonka diyaaradaha ee degmada buulaburde isagoona sheegay inaysan jirin ciddaa ku garabsiisay hay-ad amase dowlad waxaana uu sheegay inuu dhammaystiri doono inta ka dhiman shaqaalaha ka howlgala garoonka diyaaradaha ee degmada buulaburde sidaad arkaysaan alxamdulilah ilaahay baa mahadda iskale maalina masaaran wadno halkan ku bilownay geedihii ku yiilaan ka jaraynay annaga ilaan ku samaynay alxamdulilah maantana waxaan maraynaa sidaad arkaysaan maalinba tallaabaan qaadayna hadda intaasaan karnaa annaga shaqaalihiisiinu calaamadii ay u bedelnaa lahayn dadka intiisa kale maadaama ay ka shaqeeyaan garab qof kasta oo markaas amood ku shaqalale saas ay yiri doonaa dowla yidhaahdo ayadu ka shaqeeyaan noqdo dadka inta badan ku xiranay calaamad gaara ku samayn doonaa si loo kala garto dadka ka shaqeeya alkoholka ama ku shaqada leh iyo dadka caadiga ah in dadan calaamad lehen ay ka shaqeeyaan arintaas in badan ku fikrin fikrin tabaran baan u leeyahay hadda tallaabada qaadi doona qaadi maanta waxaan ku guuleysan alxamdulilah inaan ku samayno form uniformkii shaqaalaha airportka aan samayno haddii ilaahi yidhaahdo eeleen aan u soconaynaa dabarteen aan soconaynaa walow wax laga baxo taageero midna aysan jirin ilaa hadda haba yaraatee haddii tahay hay-adaha haddii tahay dowlad dhexe haddii tahay mid dowlad goboleed haddii tahay jaaliyadda gurugta ganacsatada intuu marka alxamdulilah waan soconaynaa kolka waan soconaa dadku inay isticmaalaan bay kartaan laakiin waxa way u baahan tahay meeshaanu waa waa laga dhaadhicin leeyahay waa aysan garan doonaan insha allah hadduu ilaa yidhaahdo sidoo kale shaqaalaha ayaa u mahadceliyey gudoomiyaha waana shaqsigii ugu horreeyey oo si iskiis ah ugu qeybiyey daraysa waxayna ay ugu baaqeen inuu soo dhammaystiro inta ka harsanna gudoomiyaha waa mahadsan yahay waana u mahad celinaynaa insha allah eelaboorkaana uu dhibaato badan waa soo mariyey oo isagoo jiqa oo howda waa masaaro wadano ayaan ku gurayn haddana heerkaanaa maroo haynaa alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin gudoomiyahan waxaa hadda maadaama shacabkii annaga hadda ka bedelanahay dadkii oo eelaboorka ka bedelanahay maasha allah waxaan nahay shaqaalihii eelaboorka degmada bulburta ayaan nahay ummadda waa ka bedelanahay maasha allah bismillahi raxmaan gudoomiyaha degmada oo bulburta waa mahadsan yahay khayrka ilaahay khayr ala siiyo eelaboorka gacantiisu ku falay gacantaan ku falnay eelaboorka gacan ku sameyn waaye baalo nooma sameyn baawar nooma sameyn xoogaana waa ku sameyn hadduu ilaah yidhaha haddana heerka aan taagana oo joogtaan wax yar baa noo dhiman hadduu ilaah yidhaha insha allah haddana waxaa waaye gudoomiyaha dharkii waa noo keenay dharki shaartii waa noo keenay sarwaaladii waa noo dhiman iyo koofidii iyo kabihii maashan dhagax waaye hadduu ilaah yidhaha maasha allah ilaah khayr hadda wuu bilaabo shaqadiisa wuu bilaabo ilaa uftiisa iskariya cali raage raadiyo cadaadow bulaburde guud ahaan waxaa intaas ku dhan warkii hameenood kala socoteen raadiyaha cadaadoh warka waxaa soo saaray mahad nuure axmed anigoo cumar ayaan la socodsiinay warkan warka xiga habeen wanaagsan